war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda amuuraha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay tallaabadii xalay uu qaaday madaxweynaha maamulka jubbaland ee koonfurta soomaaliya kaasi oo ku magacaabay guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha maamulkaasi war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa ka dhex muuqanaya in dowladda federaalka ee soomaaliya ay si weyn uga biyadiidan tahay tallaabadaasi waxaana ay lagu sheegay qoraalka in axmed madoobe uu ku ballan furay golaha madasha wadatashiga qaranka oo horey uu u saxiixay in dalka uu aado doorasho qof iyo cod ah taasi oo ku aadan hanaanka dimuqraadiyeynta dowladda federaalka ee soomaaliya sida lagu yidhi warka wasaaraddu ay sii daysay sidoo kale wasaaradda amuuraha gudaha ee soomaaliya ayaa war-saxaafadeedkeeda waxaa lagu sheegay in maamul goboleedyada qaar gaar ahaan golaha madasha wadatashiga qaranka shirkii ay fadhiyeen uu axmed madoobe dhowr jeer la yimid cudurdaaro macquul iyo macquul aan ahayn sida lagu sheegay war-saxaafadeedka kaasi oo ugu dambeyntii uu garawsaday in uusan aqbalin dalka in la geliyo doorashooyin dimuqraadi ah oo qof iyo cod ah sida lagu sheegay isku daya dhowra oo la doonayay in shirka lagu soo celiyana aan lagu guulaysan dhinaca kale tallaabada xalay uu qaaday madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxaa soo dhoweeyey qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ah xisbiga himilo qaran uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dowladii kumeelgaarka ahayd shariif sheekh axmed ayaa lagu sheegay in tallaabadaasi uu soo dhoweynayo xisbiga waxaana lagu tilmaamay in axmed madoobe uu ka hor yimid tallaabo sharci darro ah oo doorashooyinka dalka dib loogu dhigayay haddaba marka la fiiriyo khilaafka u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya maxaa lagu micnayn karaa sidoo kalese muxuu ku dhammaan karaa khilaafkan axmed kaboole oo ah aqoon-yahan iyo sidoo kale falanqeeye taxliiliya arrimaha soomaaliya ayaan arrimahaasi wax ka weydiiyey runtii waxaa laga bara karaa in aan wax sistam ahaan inaan dalku uusan isbedelinin oo waddadii shalay lagu taagnaay ama qodxihii shalay lasoo maray aan waxba laga baranin arrintanna waxay sii ragaadinaysaa rajadii laga lahayo hor socodka dalka in doorasho loo gudbo oo four point five laga gudbo laakiin four point five marka laga gudbayo transitionkaas caqabadow leeyahy caqabadaas marka waxaa la rabaa dhinacyada kala duwan ee saameynta ku leh in heshiis laga gaaro wasaaradda arrimaha gudaha warqadda hadda ay soo dirtay sharciyadeeda iyo ayay shaki gelinaysaa maamul goboleedyada taas laftarkeedu waxay abuuraysaa secretation oo ah in madaxda maamul goboleedyada hadda jooga oo aysan qaada karin go-aanana masiiriya oo ku wajahan ama ha noqoto dhan horumar ama ha noqoto dhan ammaan ama ha noqoto dhan jiritaan inay meeshaas ay tahay stateless inay tahay maamullo aysan ka jirinin marka waxaas leeyahay inay u baahan tahay in il soomaalinimo lagu fiiriyo waktiga lagu jira lagu fiiriyo wixii lasoo maray lagu fiiriyo sababtoo maanta axmed madoobe waxaa taageeraya siyaasiyiinta mucaaradka ah shalana waxaa taageeraya runtii siyaasiyiintii mucaaradka ahay oo madaxweynaha hadda joogaaho uu ka mid yahay marka dib u dhac ayay muujinaysaa waxaan isleeyahay waxaa ugu ficnaa lahay ama aan isleeyahay way ku dhammaan doontaa in la wada hadlo miiska wada hadalka la yimaado danta dalka iyo dadkana dad ay ka fakaraan hogaamiyaasha xukunka fursadda u helay inay dalka hogaamiyaan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka ayaa hadda waxaa ka dhexeeya khilaaf ballaaran oo la xidhiira arrimaha hanaanka doorashooyinka ee soomaaliya maamuladaasi ayaa waxaa ka mid a puntland iyo jubbaland waxaana la eegayaa halka khilaafkan uu ku soo dhammaado axmed madoobe ayaa tallaabadan uu xalay qaaday waxay ku soo aadaysaa xilli guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya uu magacaabay guddi xildhibaano ah oo ka tirsan labada aqal kuwaasi oo ka shaqeeya hanaanka nidaamka doorashooyinka xagga shuruucda xisbiyada iyo ururada siyaasadda iyo sidoo kale kan guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha soomaaliya cabdilcasiis barrow v o a muqdisho